Gabanaha ismaamulka Wajeer ayaa maanta xadhigga ka jaray lacagta waxbarashada dowladda Kauntiga Wajeer ugu talagashay in caruurta qoysaska danyarta ah ka soo jeeda iyo kuwa agoomaha iyo dadka naafaduba ay ka faa'iidaystaan ee loo yaqaano baasiriga. Lacagtani oo dhan boqol iyo konton milyan oo lacagta dalkani Kenya ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan boqolaal kun oo arday ah oo ku dhaqan ismaamulka Wajeer.
waxaan isugu nimaadnay maanta in aan daha ka qaadmas launch garayno barnaamijkii baasariga waxaan bixinaynaa boqol iyo konton milyan insha allah lacagahan looguma tirigelin qof walba inuu iska soo qorto applicationka noo imaada wuxuu ahaa afartan kun oo qofa soo qorta ilmaha secondary ku jiro halkan waxaa weeyaan fifteen thousand secondary adax ku jiro wajeer county kuwa iska becmustir oo baabuur busia meel jooga iska soo qoran ku haydka shaqeyna oo shan kun oo dollar qaadana iska soo qoran ku dawlad uu shaqeeyo mishaar qaadana iska qoran marka masaakiintiya marka meeshii aa ka baxayso marka waxaan ku dhahay wasiirka asoo kaashanayo asoo kaashanayo assemblyga sharcigan in dib loo fiiriyo applicationka haddana waxaad arkaysaa ward oo application ka imaanaya uu aad u badan yahay oo lacagta ilmihii shan shan kun u gaari iyo ku kale oo application ka imaanaya uu yar yahay oo ilmihii labaatan labaatan soddon soddon u gaari kaas xaq maaha marka waxin waxaa loogu tirigalay qofkii tabariga u liita mise ilmaha agoomaha ee dadka maaragtay tacbaysa in la siiyo hadduu sidiisa hore kama tegin haddaa adiga ilmaada aafiiska baxsan karta ka baxsan ilmaha adaa dhashee soo saas ma waxa uuna ugu dambayntii macallimiinta ugu baaqay in ay carruurta aysan soo fiijinin xilligan adag lagu jiro iskuulaha cunug walbe oo secondary ku jira lacag baa kor laga soo diraa ee dhamastayaashana in sheeganin galmooga oo wasaaradda ay soo dirtaa cunug walba dawladdu wuxuu ku leeyahay sanadkii ilmaha boardingka ma isku tu ah boardingka iyo iyo waa- waa keliya soo ma bood soo ma bood kii boarding ku jira iyo kii day school ku jira dawladdu waxay ku deeqdaa labaatan iyo laba kun sanadkii oo nationalka marka haddii cunugii capitation kor ay ka imaani embiyaashii aad ilmo wax ugu qaadaysaan annagana aad naga qaadaysaan county haddaan nahay sabab cunug loo fiijiye ma leh waayo fiiska macallinka aada sugaayo headmaster hataa sanadkii hadday boqol kiiba lixdan soo xarood wix waa isku ceshin karaa oo kuwii kale toobadbaadin kara ma tahay misma marka macallimiinta idinkana dadku naxariis walaalo ya bwana chairman muku heshiin karna dad adeer kaali kaali kaali kaali ya adiga chairman soma hermastesh taa muku heshiin karnaa abaaraa jirta inaan ilmo la soo fijin soo soo insha allah gabanaha ismaamulka Wajeer ayaa ka hadlay ciddii musuqmaasuqu kula kacda lacagtani in gebi ahaan shaqada laga eryi doono
hal bilyan iyo laba boqol oo milyan oo baasari loogu talagalay ayaa la musuqay oo oo maaragtay aan la hadlay anay intii aan meeshaan joogo insha allahu tacaala tiimka baasariga oo countiga u shaqeey waa c d f miya ah okay ninka wuxuu yidhi waa c d f lacagteeda countiga ku jirta marka wasiiri haddii audit ay tiraahdo lacagtii baasariga ayaa la xaday inta qof oo amis committee ku jirta amise ward administrator ka ahayd amise maxaa la yihahdaa hayto eh, lacagta bixinaysa oo jeeg qoraysa oo lacagtaas dhunte gacantooda ay soo marto kulli shaqan ka wada tiraa
wasiirka tacliinta dowladda kauntiga Wajeer ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey lacagtan iyo cidda ay markaasi siinayaan subxaana watacaala u mahadinaynaa inaan iskugu imaadno meeshaan ayada oo maaragtay na hogaaminaya his excellency the governor inaan xerigga ka jirna eh, lacagihii loogu talagelay eh, in lagu taageera eh, caruurta ama dadka iskuullada akhristaan secondaryga iyo tashariga ama collegeka gabanaga khayr allah siiya waxaad ku deeqay budgetkan hadda aan joogno lacagtii eh, boqol milyan ayaa ahayd sanadka hore sanadkan waxaa iska dhigay boqol iyo konton milyan dad badan ayaa maaragtay ah, ka faa'iideen barnaamijka asaga ah laakiin waxaan rabaa walaalayaal inaan idiin sheega eh, reer wajeer inaan u sheegna baasariga danta laga lahaa oo gabana uu ka lahaa ma aheen in qof kasta oo reer wajeer uu qorto baasariga waxaa loogu tirigelay dadka aan awoodin inay baasar iska bixiyaan in waktiga hadda lagu jiro xasaasiga oo abaarta xun ay jirto inaan caruurta lasoo eryin oon fiis loo soo fiijinin marka taasna waa inaga yeeleen khayr laasi hadda iskuulku waxaa la furi taariikh labaatan iyo saddex ilaa hadda waxaa lasoo eriyey ma laha taasna waxaan ugu mahadinaynaa principalyaashku waxaana ka codsanaynaa ayaga inay naga caawiyaan insha allahu tacaala waxaan isku dayaynaa nidaamka hadda baasariga aan ku bixinayna inaan wax ka bedelna sanadka soo socdo oon ku hubsanna dadka ka faa'iidaya baasariga inay yihiin dad masaakiin eh oo ma aragtay aan awoodin inay fiiskas ka bixiyaan taasna waxaan iska kaashan doonaa insha allahu tacaala mudanayaasha laga soo doortay embiyaasha iyo nimanka ma aragtay maamuriyaasha iskuullada inay naga caawiyaan insha allahu tacaala si kastaba ha noqotee iyada oo lagu jiro xilli adag oo abaar ah waalidiintana aysan karaynin inay bixiyaan lacagta waxbarashada ayay dowladda countiga wajeer ku taakulaysay shacabka ismaamulka wajeer boqol iyo konton milyan oo loogu tiragalay in lagu garab qabto ardayda waxbarashada ku jiraan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer